barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efyimada geeska africa iyo caalamkao dhan oo aad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somali com
duhur wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa maalin talaada ah waana toddobada bisha nofembar sannadka labada kun iyo toddobiyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan idinkaga soo jeedinaya jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah jaamac buulla jaamac
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimo waxaa ka mid ah dhallinyarada iyo sida ay ula socdaan fankii hore iyo fanka casriga heesihii hore marka la yidhaahdo kuwan dambe qofkii uu fahmayaa dhallinyarada ahaa laakiinse kuwii hore ma fahmi karno waayo erayo naga horreeyey oo aan iminka casrigan la socon baa jira gugaa dhalayo qof baan garanayn marka anu waxaan qabaa heesahan dambe in ay ka fiican yihiin waxaa kale oo aad maqli doontaan waraysi ku saabsan sababaha keena in qofka isaga oo dhallinyaro ah ay timuhu ka daataan iyo weliba sida looga hortegi karo kaalmihii heesaha ayaan ka marnayn inta barnaamijka uu socdo
sidoo kale xubintii ciyaaraha iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii dunida ciidamada cirka ee maraykanka ayaa baaraya sababta keentay in magaca ninkii kiniisadda gobolka texas ee maraykanka ku dilay lix iyo labaatanka qof aan loo gudbin hay-adda dambe baarista gudaha ee loo soo gaabiya f b i-da ninkan oo loo xukumay xadgudubyo qoyskiisa ah islamarkaasna ciidanka looga eriyey ayay ahayd inuu ku jiro dadka aan isxakamayn karin magacyadooda sidaas la adligeedna ay ahayd in laga mamnuuco haysashada hubka haddii la mari lahaa tilaabadan saxda ahayd waxa ay madaxda ciidamada cirku aaminsan yihiin in uu david kelly oo ahaa ninka lix iyo labaatanka qof ku dilay tuulada sutherland springs ee gobolka texas uu safalkaas geysteen
howlgalka ciidamada nabad ilaalinta midooda afrika ee soomaaliya ee amisom ayaa sheegay in la dhimayo ciidamada ka jooga soomaaliya ilaa iyo kun askari dhammaadka sanadkan madaxa howlgalka amsom francisco madiera ayaa maanta uu sheegay magaalada muqdisho wariyaasha in dhimista ciidanku darteed ay jiri doonaan dhaqdhaqaaq ciidan oo ciidamada amisom ah waxaase uu ka digay inaysan arrinkaasi aysan noqon doonin mid argagax keenta madiera waxa uu mar kale ku celiyey in kabixitaanka ciidamada amisom ee soomaaliya ay dhixi doonto qaab wejiyo leh islamarkaasina ay ku xirnaan doonto xaaladda ka jirta gudaha soomaaliya duur wanaagsan dhegaystayaal halkaad naga dhegaysanaysaan waa v o a sanadihii u dambeeyey fanka soomaalida gaar ahaan heesaha waxaa jira isbedelo kala gedisan oo ku yimid waxaana isbedeladaasi la tilmaamaa inay door ka qaateen dhallinyarada iyagoo curiye erayo islamarkaasina sameeya muusiga ay ku tilmaameen in ay la jaanqaadayaan waayaha casrigan hase yeeshee iyadoo ay sidaasi tahay ayay haddana ku kala aragti gedisan yihiin waxaanay dhallinyarada qaar xiiseeyaan fankii hore halka kuwo kalena ay la haystaan fankan hadda wariyaha v o a ee laasacanood cabdikariin olol ayaa la kulmay qaar ka mid a dhallinyaradaas islamarkaasina kala sheekaystay fanka iyo sida ay u xiiseeyaan dhallinyaradu ay si weyn u xiiseeyaan fanka iyo heesaha heesaha ayaa waxay ka kooban yihiin kuwii hore iyo kuwa haatan la qaaday casriga ah aragtiyo kala duwan ayay ka muujiyaan dhallinyarada dhegaysta waxayna sheegeen in marka loo eego heesihii hore la qaadi jiray kuwa haatan ay isku mid ahayn halka dhallinyarada da-da yar ee soo koraysana ay sheegeen inay kuwa haatan la qaado ay si weyn magacaygu waa maxamuud maxamed ciise waxaa kolley marba heer bufan ku soo joogay xaladii hore kolley dowlad baa jirtay gacanta ku haysay waxaa kaloo jiray in heesaa hirgalay ay soo mari jireen fanku waxaa jiray inay kala qaybsanaayeen laxanka iyo si howl badan laga mari jiray laakiin iminka waxaad arkaysaa fanaanku odhanaya anaa sameeyey laxankii anaa midhahii sameeyey anaana ku luuqaynaya marka isuma dhigmaan taasi wasaaraddan baa ku shaqo lahayd dad u gaara baa ka shaqayn jiray maanta inaanay cidba dee ciddii dood waxay muusikay doonaan bay iska saartaan marka midhaha laftiisa abwaano waaweyn baa lagu ogaa laakiin iminka ciddii doontaba midhaha way iska soo qaadanaysaa mid xikmadaysan iyo mid aan xikmadaysnayn waxaa la arkayaa waxyaalo badan oo aan diinteenna iyo dhaqankeennaba aan ku wanaagsanayn dhallinyaradu waxaa la leeyahay iyagu maba fahmayaan oo markii midhaha la eego dadkii hore usoo joogay ama dhagaysan jiray farqi weyn baa u dhexeeya waxay u baahan tahay arrintani arrin dadkii aqoonta u lahaayee dee wixii ka nool inay dhallinyaradan waayo aragnimo ay la kaashadaan oo laga caawiyo oo ay u daba fadhiistaan laakiin nin walba jaantaa rogan hadduu meeshuu doonaba ka qaado wixii funkii ma noqonayo mid qiimaysan mid hiddaheenii dabada ku haya wuxuu noqonayaa mid dee nin walba halkuu doono ka miso marka waxaan odhan lahaa dhallinyarada wixii ka noole fanka ama abwaanadii hore in ay talooyin ka qaataan hay-adoo magaca ku bilaaba adigu nin dhallinyaraa baa tahay runtiina waxaad ii sheegtay inaad si weyn heesaan casriga uga hesho aada jeceshahay bismillahi raxmaan raxiim magacayga waa yaasir sadaal yaasir faarax jaamac heesihii hore marka la yidhaahdo kuwan dambe qofkii uu fahmayaa dhallinyarada ahaa laakiinse kuwii hore ma fahmi karno waayo erayo naga horreeyey oo aan iminka casrigan la socon baa jira gugaa dhalayo qof baan garanayn marka anu waxaan qabaa heesahan dambe in ay ka fiican yihiin kuwii hore markaa tusaale ahaan adigu hadda markaad kuwan dhagaysanayso iyo markaad kuwii hore dhagaysato oo kale waxaad door bidaysaa markaa kuwan hadda casriga la qaadayo haa waayo kuwii hore dee muusigiiba xataa aadan garanayn oo daasad la tumayaa ma fahmaysid markaa kuwan dambe waad la qabsan karta sida weynaad uga heshid oo kale maxaa ka midana heesaha fanaaniintan dambe ninka la yidhaahdo cawaale aadan tusaale ahaan ama ninka la yidhaahdo faysal hawaas oo iminka fanaan soo baxaya niman la qaadan karo oo qofkii wax fahansiinaya heestii nuxurkeedii garanaya midhaheedii aad garanaysa meesha ku socotay iyo ujeedadeedii marka kuwa hore aan waxaan qabaa inaanaan la jaan qaadi karin baan ka dhalinyaraan adigu ma dareemaysaa in dareenkaa wanaagga lagu sheegayo may ma dareemo waayo wixiiba daasad baa la tumayaa waxaan ka fahmayey wax kale ma garanaya markaasaan dareen waxaan u qaadayaa markii muusigu uu yaro macaanaado oo kale kan organka lagu tumayo laakiinse kaa daasad baa la garacay wixii la garacayaba garan maayo oo heestii daasad baa ka dhexsan qaraysaa ma qaban karti hadda hees baa ku baxaysa heesna ku baxaysa oo kale maxay tahayna waa hees gabadh ammaan ah muna waxaa qaadayaa finan layihahdo guulaysinba muna ay nolosheeda iyo nafteyda nafteyda luudaha beerka iyo jidhka tii hore wuxuu qofku ammaanayay garanmaysid qaraamigii laakiinse halkan waad magacaabaysa qofku ammaanayay inay gabadh tahay in kale waad kala garanaysaa marka waxaan qabaa kuwan dambe inay kaga fiican yihiin xagga wax sheegidda ama dhallinyaradan jiilkan iminka jooga
dirtaan moobeelkaagoo kala sidataa heesaha kugu jira waa noocmana waa kuwan dambe ka weliba sixteenki maaha waa seventeenkan sanadkan la jooga iminka markaa la qabsan karna waana dareemi karnaa sidaa
balkaba soo qaad hadda moobeelkao kale markaad ku shubanayso ma kuwaad jeceshahay baad ku shubataa ma kuwaad muusiga maxaad heesaysaa ma midhaha ma muusiga ka dhalinyar ahaan ka dhalinyar ahaan haddaan nahay ma eegno midhaha muusigoon baan eegnaa runta marka laga hadlayo muusigu hadduu xaraalaya qofka ruuxayo waanu soo dholan karaysanaa markaa sidaa
kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid a dhallinyarada ku dhaqan magaalada laasxanood waxaana ay la hadlayeen wariyaha v o a cabdikariin olol
duhur wanaagsan dhegaystayaal mar kale halka aad nagala socotaan waa barnaamijka dhalinyarada maanta oo idinkaga imaanaya v o a dhalinyaro kala duwan ayay soo wajahdaa xaalad ay inta badan ay timuhu kaga daataan ama ay ku yeeshaan bidaarta waxaana suurtagal ah in qaarkood aanay ku farxin oo ay dhul shisheeye u tagaan si loogu soo beero timo cusub haddaba maxaa keena in qofku isagoo dhallinyaro ah ay xaaladani soo wajahdo se maxa ma tahay mid laga hortegi karo ama la daaweyn karo qodobadaasi iyo kuwo kaleba waxaa wariyaha v o e da ee magaalada boorame haashim sheekh cumar good uga waramay doctor cabdishakuur sheekh cabdulaahi ibraahim waxaa jira dhallinyaro fara badan oo ka cawda bidaarta amase timaha oo go'aya waxaan ka waraysanay doctor cabdishakuur sheekh cabdilaahi ibraahim oo ka mid ah dhakhaatiirta gobolka awdal doctor horta bidaartu maxay tahay aad iyo aad baad u mahadsan tahay haashim bidaartu horta waxay tahay magaceega marka inagu magac ahaan waa bidaar uun soomaali laakiin ingiriiska waxay ku dhahdaan balnes medical terminology ahaan haddii loo eegana waa alobisia bay dhahdaan bidaartu markaa waa qofkii oo timihii halkay ku yaaleen aydar ha noqoto madaxa ama jirhkaba ha noqotay kuw maxaaheday ay ka go-aan soo markaa waxaa la odhanayaa bidaartu waa timihii oo qofkii lumiyey oo ka lumay meeshay ku yaaleen ee madaxa ah maxaa sababa markaa dhallinyarada ay bidaari ku dhacdo oo ay timuhu ka go-aan horta waxyaaba badan baa sababi kara haddii laydhaa maxaa sababa sababtu waxa ugu horeyn kartoo la odhan karaa innaga ka dhaqan ahaan oo kale xitaa dad badanna ay iska aaminsan yihin in hereditary ay tahay marka waxa ugu horeeya ee bidaar qof ku keeni kara waa wax family history oo kale ama adeerka ama aabbaha ama hooyada ama abtiyaasha oo bidaar lahaa taasoo predictable weliba ah qofka lasii saadaalin karo qofkaas inuu bidaar yeelan karo da-aha uu ku yeelan karo ayna ku dhici karto bidaartu waxa kaloo keeni kara wax hormonal changes oo dahydrotestosterone hormoonka qofka ku badnaada ayaa keeni kara inuu maxay hayday uu uu bidaar yeesho waxaa kaloo keeni kara xanuunada qaarkood sida macaanka oo kale iyaba maxay qofka ku keeni kara waxaa kaloo ku keeni kara degooyinka qaar uu qofku isticmaalo ayaa keeni kara inuu qofka ay maxay hayday uu bidaar ku yeesho waxyaabo kale oo iska maxay hayday qofka ku dhici kara sida stress qofka ku dhacay oo kale qof hal mar in miisaankiisii lumiyey oo kale stress uu ka qaado kale way keeni kartaa waxaa keeni karaa qof xaafadda qofka ku muhiimsanaa ama aabihii ama hooyadii ama walaalkii ama xaaskiisii oo kale deg deg u dhimata muddo kadib waxaa la arkaa qofkaas in stresska muddadaa uu ku jiro ama debesidka uu yahay inay timihiisu go-aan baa maxay hayday dhici karta waxa kale oo aan odhan karnaa way keeni karaan weliba dhallinyarta nafaqadaradoo kale ama qofka nutritionkiisu aadka u hooseeyo ayaa maxay hayday ama cuntooyinka dietkaanan maxay hayday ku badnayn isna wuu sabab buu noqon karaa inuu keeno marka innaga ka bulshahaan oo kale haddaynu nidhaahno maxaa ugu badanay keeni karaa ama waxaas way fara badan yihiin waxa ugu badan waa kaa aan ku yidhi waa hereditary oo si dhexaltooyo oo kale aba maxay hayday ugu dhici kartaa iyo kaa kalen kuleeyahy hormonal changes qof uu isbedelay maxaa la dhahdaa jirhkiisii hormoniskii ama ay ku badan yihiin oo kale ama ay ku yaryihiin oo kale ayaa maxay hayday sabab u noqon karaa sabab ma u noqon karaan saabuunaha tusaale ahaan lagu maydho oo kale madaxa shaambooyada kareemyada la ismariyo saliidaha waxyaabaha ma sababi karaan go'itaanka timaha haa dhinac marka laga eego way sababi karaan oo shaambooyadu de gebigoog o dhan iyo saabunuhu way wadagoyn karaan ma odhan karno qaar waxaa jiraba maxay hayday dawooyin laga soo dhigo oo timaha u fiican laakiin shaambooyada qofku markuu iibsanayo oo kale ama saabunta markuu iibsanayo waxyaaba waxaa jira maxay hayday ingredientskiisa ama waxaan wixii laga sameeyey baa lagu soo qoraa marka haddii aad akhridid kuwaa ood ku aragtay some chemicals ama waxyaabaha sababi kara bidaartu inay qaarkood ku jiraan ama herlos bidaarmn ohan jirka meesha doontaba noqotay ay ku jiraan waa qofku waa inuu iska ilaaliya oo maxay hayday una shaambooga una isticmaalin waxaa ka mida oo iyada laftigeedu sabab u noqon karaa timaha had iyo jeer qofka uu maxay hayday duugo ama uu salaaxo oo tusaalahaan ciyaalka yaryara had iyo jeer dhalinyarta timaha marka loo hagaajinayo qolooyinkan timaha sida u xiirta diigoo kale ee timaha loo dheereeyo kale ama sidaa loo jijiido dumarka oo kale iyaga laftigooga markan ay tegayaan meelahan maxaa la dhahdaa timaha iyo waxaa loogu qorxiyo ee ay tegayaan baa iyaga laftigoogu sababu noqon karta marka in timihii jiidida la jiidaya waxaas ay heer folicolka halkay timuhu ku yaaleen ay ka go-aan dhib ku keenaan way dhici karta marka waa runo wuu sababi karaa shaambooyada qaarkood way sababi karaan iyo saabuunaha qaarkood dumarkoo kale ma yeelan karaan bidaarta amase timaha u go-aan haa oo way yeelan karaan dumarku weliba waxaa la dhahdaa dumarka qaabka bidaarta u yeesheen wixii sababta ulaha ragga waa la garan karaa waataankuliwa ama waa genetics oo ama waa hereditarygaas waxaas laakiin dumarka lama yaqaan iyada waa unknown wax ku keena dumarku sida raggoo kalena bidaartoodu isku nooc maaho ninka waxa laga yaabaa inay kasoo bilowdo madax xaggiisa sare ay sidaa u socoto ama halkaa dambe kale ay ka bilowdo oo wax residin oo kale ah meel intay ka bilowdo ay socotaa laga yaaba dumarka iyaga waxay usoo bidaartooda lagu arki karaa inay tintu yaraato timuhu ay ku yaraadaan eriyadaasoo kale oy khafiif noqdaan oy jilicsanaadaan oy gaabtaan oy tintii dheeraanba weydo waxyaabahaasa dumarka iyaga keeni kara inay bidaar la odhan karaa waa female batten yani qaabkii dumarka ay bidaartu gelayso oo kale maxay noqonaysaa doctore waxyaabaha lagu daaweyn karo timahaasi go-aya iyo bidaarta maxaa daawaa ee loo hayaa amase tale iyo tilmaan aad ka bixin lahayd horta bidaartu soomaalida wax kuma amahdaa bidaar sabiq bay kugu gashaa Een, markii qofka ay ku dhacayso si degdega ayay dadka qaarkood oo kale wuxuu arkaa un maalmo kooban bilo kooban wiigyo kooban inay maxay ahayd timihii ay soo daciifayaan ay soo khafiifayaan kadibna ay korayinba marka dambena ay go-ayaanba marka xilliga halkaasoo kale la marayo een, waxaa jira een, dawooyin la isticmaalo oo qofku hadduu isticmaalo dadka qaarkood weliba 80 aan idhaahdee timihii maxay ahayday een, een, dhumucdoodiina soo celiya koriinkii soo celiya halkii timuu ku baxeen regrowth oo kale ama dib ay usoo koraan baa dhici kara marka dawooyinkaasoo kale magaaladeena qaar laga helaa way jiraan oo aniga laftigeegu maxaa yeelay qaar farmasiyada badan aan ku arkay way jiraan waxaa ka mid a dawo minoxidil la yidhaahdo oo loo isticmaali karo een, sida saliid oo kale madaxa loo marsan karo oo madaxa lagu xuqi karo ama sida sprayga lagu buufin karo madaxa marka aroortiina marbaa la- la marsadaa ama lasku buufiyaa habeenkiina marbaa lasku buufiyaa muddo ilaa lix bilood oo kale abuu qofku isticmaalaa marka dad badan way ku keentaa in timohoogii ay sooba koraan ay timo dib u yeeshaan qaar badan waxay ku keentaa in timihii maxay ahayd intaa ay yihiin ay ku meetin garaysano dib bidaartu ayna xoog ugu sii dhaqaan qaarkoodna way baa ka goysaabo iyadoo aan sababta ama reasonka cad ay uga sii goynaysa aan la fahansanayn ayay ka goysaa Een, ta ugu caansan imiga adduunyada la isticmaalo ah in qofka maxay ahayd surgery loo sameeyo ama hair transplant loo sameeyo timihii lagu beero ayaa iyada laftigeegu sabab u ah qofku maxay ahayd uu keeni karto in maxay timihii loo beero oo iyada laftigeega marka la sameynayo waxaa la sameeyaa timaha xagga dambe ee ku yaala een, qadaadka ama dhakada madaxa xaggeega dambe ayaa maxay ahayd lasoo gooyaa iyagoo baajisa deetana waxaa lagu beeraa meelihii maxay ahayd uu bidaartu qofka kaga dhacday ama xaggan dambe ha noqoto ama wejigan hore ha noqoto ayaa lagu beeraa qofkana waxaa loo sii sheegaa wiigaga ka horeeya iyo wiigaga beeritaanka ka dambeeyaba inuu cuno dawooyinkii maxay ahayd timaha ilaalinayay ama maxay ahayd timaha dib soo celinayay doctor cabdishakuur cabdilaahi sheekh ibraahim oo ka mid a dhakhaatiirta gobolka awdal oo aanu ka wareysananay goyitaanka timaha iyo bidaarta waxyaabaha sababa iyo waxyaabaha lagu daaweyn karo haashim sheekh cumar good v o a boorama
aad ayuu u mahadsan yahay wariyahayaga magaalada boorame haashim sheekh cab- sheekh cumar good dhegeystayaal haatanna waxaad kusoo dhegeys- kusoo dhowaataan farax xafiiska iyo kinga khaalid oo noo qaada hees talataalisa
Ninkii u lahaa boode, adna burhaantan la soo baxay.
bislaade aan waa u bislaade badbaadadaadi baas kuma yaabe waa u bislaade aan waa u bislaade badbaadadaadi baas kuma yaabe runee kuma beelahaaye bistee waaye Thank shina waa laga baantaaye deebta waa lagu baaba'aa shina waa laga baantaaye deebta waa lagu baaba'aa barinimaa bari lagu baxsadaa ama bashaashnimaada ku joog harinimaa bari lagu baxsadaa ama bashaashnimaada ku joog
waa u baskooday sbiirsigeenna ayay tiri farxeefiska iyo kinga khaalid iyo heestii balanteena dhegeystayaal halkaad kala socotaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a barnaamijka dhallinyarada maanta haatanna waxaad kusoo dhawaataan xubintii ciyaaraha jamaal axmed cusmaan ayaa inoola diyaara
mahadsanid jaamaca haddii dhegaystayaal aynu ku horeyno qodobo goosgoos oo ciyaaraha ku saabsan ciyaaryahanka garabka uga ciyaara naadiga barcelona osman dambele oo dhowaan naadigaasi ay lacag aad u fara badan kaga soo iibsadeen kooxda brusia dodman muddo bilooyin ahna dhaawac soo gaara islamarkiiba ayaa la filayaa in kulanka bisha soo socota ee el classico labada kooxood ee barcelona real madrid ay dheeli doonaan inuu markaasi dib ugu soo laabto islamar ahaantaasina kulankaasi uu diyaar u noqdo xiryaankaasi cosman dambele ayaa waxa uu markaa naadiga barcelona ku soo biiray kadib markii naadigaasi ay iska iibisay xiryahan naimer junior oo kooxda b s g lacago aad u fara badan uu markaasi ku biiray jirkan ayaa waxaa la filayaa in markaasi uu naadiga barcelona december keedii uu goobjoog ka aado kulanka ay naadiga barcelona la dheeli doonto naadiga kubadda cagta ee real madrid dhinaca kale dhegaystayaal naadiga real madrid waxaa u soo laabtay dhowr ciyaartooy iyadoo tababaraha kooxdaasi zindin zidan uu rajo uu ka qabo in soo laabashada ciyaaryahanadaasi ay ka dhigi doonto mid naadiga ay dib ugu soo celiso sbiritkii iyo hankii ay naadigaasi lahayd ee horyaalka dalkaasi sbain iyo sidoo kale horyaalka qaaradda yurub ee champions league ciyaaryahanada dib ugu soo laabtay naadiga waxaa ka mid ah ciyaaryahanka goolka u qabta naadiga carol naves sidoo kale ciyaaryahanka naadigaasi oo ciyaara ee waddanka wools u dhashay ee garet bell iyo harval waxaana wararku ay sheegayaan in naadigaasi real madrid ay kulanka derbiga ah ee atletico madrid ay wada dheeli doonaan ay ciyaaryanadaasi dhammaantooda ay goobjoog ka ahaan doonaan ay markaasi diyaar noqon doonaan naadiga westhamna waxa ay magacooday tababaro cusub kadib markii ay ciirisay tababarihii kooxdaasi waxaana tababaraha cusub david moyes oo hore u soo leeliyey kooxaha manchester united everton iyo real sociedad loo magacaabay tababaraha kumeel gaarka ee naadiga naadiga kubadda cagta everton ayaa waxa aysan noqonin mid markaasi guulo ka gaartay horyaalka dalkaasi ingiriiska iyadoo sababtay in tababarihii kooxdaasi slaven village markaa laga ceeriyo shaqada maalintii isniintii ciiryaanka hore ee dalkaasi talyaaniga kuna guulaystay koobka adduunka ee birlo ayaa isaguna ku dhawaaqay inuu ka fadhiistay ciyaaraha guud ahaanba andre birlo ayaa waxa uu markaasi kulankii ugu dambeeyey ee kooxda new york city ee dalkan maraykanka uu la ciyaaro markii uu dhelay kadib uu sheegay inuu ciyaaraha guud ahaanba uu ka fadhiistay siddeed iyo soddon jirka waddanka talyaaniga u dhashay ayaa waddanka talyaaniga u ciyaaray boqol iyo lix iyo toban kulan isagoo ka caawiyey xulka waddankiisa dalkaasi talyaaniga in koobka adduunka ay ku guulaystaan sanadkii laba kun iyo lixdii waxaana birlo oo ciyaarihiisa kusoo bilowday kooxda brescia isagoo sidoo kale usoo dhelay kooxaha inter ac milan iyo yuventus oo ka mid ah kooxaha ugu waaweyn dalka talyaaniga dhegeystayaal xubinta ciyaarahan halkaas haynu joog
aada iyo aad ayuu mahadsan yahay jamaal dhegeystayaal haatanna waa kaalintii heesaha mar kale caaqil yara iyo heestii koobkii quruxda dhegeysahaban
kasha iyo laabta dareen ku kobciyo kaskaygiyo maanka jacayl jacayl jacayl ku koraa kasha iyo laabta dareen ku kobciyo kaskaygiyo maanka jacayl jacayl jacayl ku koraa quruxda koonkiyo kaaha subaxda ikacayl wadnaha ku kaydsamayba markaan kulanaba qalbiga ku kordho qalbiga ku kordho naftu kahay adiga ku nugul quruxda koonkiyo kaaha subaxda ikacayl wadnaha ku kaydsamayba markaan kulanaba qalbiga ku kordho qalbiga ku kordho naftu kahay adiga ku nugul kolkaan kulligoodba korme ere haween adaa keliga kasoo mudhiro kaaso kaaso kasoo mudhiro koobkii quruxdan ku dhiibay munaay ee aan kulligoodba korme ere haween adaa keliga kasoo mudhiro kaaso kaaso kasoo mudhiro koobkii quruxdan ku dhiibay munaay
heesti kaaha codka macaan ee caaqilyara iyo mirihii sahal cabdulaahi bulle dhegeystayaal waxay u dambeysay dhallinyarada barnaamijka dhallinyarada maanta ee v o a tan iyo idaacaddeena galabnimona kulanti dam wacan ruuxdaad kusoo kusoo kusoo kaltamay farxad iyo kalgacal ku kaayaystiyo kalsoonida ruuxdaad kusoo kusoo kusoo kaltamay kafeeya naftayda kaamishaye lurkii kelinimo karaystay hadduu markaan ku helan kasoo kabsade kasoo kabsade qudhaydani kaad